doctor maxamed amiin cabdi cali oo ka mid ah dhalinyarada baratay cilmiga xoolaha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ayaa xaafadaha magaalada iyo deegaanada hoos yimaada beledweyne ka bilaabay ololo lagu daweynayo xoolaha saameynta caafimaadka la kulma cunista bacaha ololahan ayaa xoolaha qaar qaliin looga sameeyey caloosha iyadoo laga soo saaray baco ay cuneen halka kuwo kalena loo qoray dawooyin doctor maxamed ayaa ka warbixiyey qaliinkan iyo faa'iidada uu leeyahay xoolaha xoolaha maanta aan la kulmay waxaa waaye xoolaha aada u jilicsan ayay ahaayeen waxayna isticmaalayeen oo waxaa waaye waxaa ka maqnaa mineraliska macdanta ayaa ka maqan xoolaha markay bacda ay cunayaan waxaa ka maqan mineraliska ayaa ka maqan qaybta macdanta ayaa ka maqan oo waxay u baahan yihiin nafaqooyin sida multivitamin injection in lagu duro ruminomitomy oo qaybta caloosha aan ku sameeyo oo balastiig badan xoola aan ka soo saaray marka ha laga digtoonaado xoolaha dhibaato weyn ayay ku haysaa neefkana ma cayilaya neef baca ku jirto ha ka sugin inuu ku cayilo uu ku waxtar waxtar mid u leh inuu noqdana ha ka sugin oo waayo bacda dhibaato ayay ku haysaa oo calooshii afar qayb waaye afarta qaybna ma soo gudbi karto xaaladaas marka neefkii waxaad noqonaa mid miisaankiisi lumiya cuntadiina aan cuni karin biyihiina aan cabi karin neef wuxuu noqonaa caate ah isku dhegan marka xaaladaasna way jirtaa qaliimana waa sameeya insha allah qaliin kale oo waxaa la yidhaha serial section ama qaliinka oo neefkii dhali waaye aan ku sameeyo qaar ka mid ah xoolo dhaqatadii loo sameeyey ololahan caafimaad ayaa ka mahad celiyey doctor maxamed aamiinow aadaad u mahadsan tahay mataqaanaa xoolaha waa naga xanuunsanaayeen maasha allaha tahay inkastood nooga imaaday dhagax buuraha kor nooga imaaday erig macnaha markay dhaxanta soo dhacdo waa wada cadirsanay mataqaanaa waa biyaa iskortuuri jireen hadda qaliinka mid kusoo basiyoos micnihii oo daaweysi waa bacyahad ka bixisi macnaa maasha allah hadda aad aad waxbaa mahadsiyiin doctor maxamiin libax daweeye maasha allah aada u mahadsan tahay xoolihii waa inoo daaweysay isbuucii hore way aaday u xanuunsanaayeen isbuucan hadda maasha allah noqdeen way wanaagsanaadeen xoolaha calooshay xanuunaysay xoolihii waxay ahayn bacunay ahaayeen bacdii waa qaliina ku samaysay aad iyo aad ayaad xoolihii noo daaweysay isbuucan ninoo gadmaana jecelnaa suuqnoo aadan